haloo tumo bartumaa garoon bucadii yaarahayaabuu sarakaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo kuwa barila loolama beesha caalamkii kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa barila loolama beesha caalamkii kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare Hortuwaa-
kulan waxaan wanaagsan dhegeystayaa meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha radio belulo waxaa barnaamijkeeda la socodsiinaya anigo cabdiqaadir cumar ibraahim nadaara waxaana farsameynaya maxamed yuusuf cabdulaahi qodobo xiiso badan ayaan barnaamij kusoo qaadanaynaa oo ay kamid yihiin ma united oo ka jawaabtay sheekooyinka lix gool xidhiidinayo tababarayaal cusub soo kale waxaad maqli doontaan fandaj oo ka dhawaajiyay sababta ka dambeysay guuldaradii ugu horeysay kooxdiisa ee xil ciyaareedkan real madrid iyo barcelona dagaalka saxiixa harry kane oo cirka isku sii shareeray mourinho oo isagana sheegay sababta taageerayaasha chelsea ay u naceen kooxda sanadihii u dambeeyey qodobadaasi real madrid oo war culus ka soo saartay dhaawaca dani carvajal ayaad barnaamijka ku maqli doontaan
bartuwaa garoon buucadii ciyaaraha bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo bartuwaa garoon buucadii ciyaaraha bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo kuwa barila loolama beesha caalamkii kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare
barnaamijka ciyaaraha redio berlul ayaa dhegeystayaal maqleysaan waxaana naga dhegeysanaysaan muujada sideed sideed dhibici sideed magaartay iyadoo guud ahaanba caalamka naga maqleysaan baraha internetkanu ku leenahay sida facebook iyo youtube kooxaha waaweyn ee spain ayaa diyaar u ah in ay dhaqaajiyaan qodobka lagu fasixi karo weeryaanka bayer ee harrikane harrikane ayaa suurtagal ah in uu bayer isaga tago xagaaga soo socda sida uu sheegay wargeyska bildi real madrid iyo barcelona ayaa diyaar u ah in ay ku dagaalamaan saxiixa weeryaanka reer england ee labaiyo soddon jirka ah kooxaha sbain ayaa fursad u leh in ay burburiyaan heshiiska kane iyada oo lagu jebinayo qandaraaskiisa lacag ka yar lixdan iyo sideed milyan haddii uu go-aansado inuu ka tago muniqa kane wuxuu ka tegay tottenham bishii agosto labada kun saddex iyo labaatan isaga oo bayer ugu biiray sagaashan iyo shan milyan barnaamijka ciyaaraha reediyo baalula ayaa dhegeystayaal maqleysaan waxaana naga dhegeysanaysaan muujada sideed sideed dhibic sideed megaartis iyada oo guud ahaanba caalamkana aada naga maqleysaan baraha internetka aanu ku leenahay sida facebook iyo youtube markana kooxda liverpool caqabadaha ugu waaweyn hadda waa in aan dignaan muujino ayuu yidhi kabtanka liverpool ee firgal vandage kadib guuldaradii ugu horreysay ee xil ciyaareedkan oo ay kala kulmeen crystal balace waxaan marar badan sheegay ha isdhiganin marka aada guuleysato hana niyad jebin marka aada guuldareysato keliya shaqada sii wad hana dhegeysan wax badan oo wax dhibid markaasi kugu yeela karaa waad ogtihiin in aad si ka wanaagsan u ciyaari kartaan qof walba wuu markaasi ogaa taas waxaan ka niyad jabanahay bandhigeena sidoo kale guuldarada balse si gaar ah sida aan markaasi u ciyaarnay haddii aan barbar dhigno ciyaartooyda kale qaab wanaagsan ayay ahayd ma aaminsani in ay jirto buu yidhi sabab cabsi looga qabo in aan hoos u dhacno laakiin waa inaan si deg dega isu hogaaminaa maxaa yeelay waxaan ciyaar adag ku leenahay turkiga talaadada waa in aan u diyaargarownaa liverpool ayaa ku jirtaa rikoor nadiif ah oo guulo keliya ah oo premier league ka hor guuldarada crystal balace balse waxa ay muujiyeen nugulaasho difaac sabtidii habeenkeedii arrintaas ma shaqeynin sidaas darteed guuldarada waa in ay noqotaa mid wacyigelin u ah ciyaartooyda riidska barnaamijka ciyaaraha ee radio baarlula ayaa dhegeystayaal maqleysaan waxaana naga dhegeysanaysaan muujada sideed sideed dhibic sideed magaartis ka hor inta uusan stanford bridger dib ugu soo laaban isaga oo tababaraha banvika mrinho ayaa ka hadlay isbeddelka jelsiya tan iyo markii uu milkiilayaasha cusub ay la wareegeen labada kun laba iyo labaatan jelsiya haddii markaasi aanu eegno tayadooda waxa ay tahay koox dhisan laakiin waxa ay ahayd koox markii hore fiican ayuu yiri mrinho waxay ku guuleysanaysay wax walba aniga iyo sidoo kale kadib carlo ancelotti antonio conte iyo sidoo kale tugel chelsea waxay ahayd mashiin guul xil kasta chelsea waxa ay ahayd mid guuleysanaysay kadib waxaa dhacay isbeddel weyn oo ay ku lumanayeen maalgelin waaliah iyo dhowr sano oo u muuqatay in ay jihada lumiyeen ciyaartooy aada u badan malaayiin aada u badan aruurinta ciyaartooy iyo koox aan lahayn falsafad cad dhowr sano xaaladdu sidan waa ay ka adkeyd qofka markaasi jecel kooxda waa ay ku adkeyd inuu sii jeclaado kadib waxa ay markaasi u safreen buu yidhi mareykanka oo ay kasoo noqdeen iyagoo wata calaamad weyn oo laabta loo soo suray saas darteed hadda waxay haystaan koox aada u wanaagsan ayuu hadalkiisa kusoo koobay dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha ayaad maqlaysaan barnaamijka waxay inooga harsan markan waxaa kusoo dhawaataan fariin
waa maxay hadal nacayb ah hadal nacayb ah waa inuu qofku u adeegsado xorriyaddiisa ra'yiga iyo fikirka si uu u dhiirigeliyo ama u faafiyo noocyada takoorka u kiciyo cadaawad ama uga qayb qaato falal horseedi doona waxyeello ama rabshado adeegsiga boorar raadiye telefishin iyo baraha bulshada ayaa inta badan ah waddooyinka loo adeegsado in lagu dhiirigeliyo waxyaabaha nacaybka xambaarsan iyo wararka been abuurka ah ciribtir dhammaan noocyada takoorka ee ku gudba hadallada nacaybka ah ka hor inta aan isu beddelin rabshado ka dhex dhaca bulshadaada ka hortag hadallada nacaybka ah adigoo wararka been abuurka ah u sheegaya mas-uuliyiinta deegaanka mar kasta qadari dadka kale
intaasaan ku dhaafno fariintaasi halkaad kala socoteen waa radio berlula
bartuwa garoon buucadii ciyaaraha sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
bartuwaa garoon bucadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqaye bulshaya khayr iyo dumar yaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
kuwa berila loolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare
barnaamijka ciyaaraha radio baalula ayaa dhegeystayaal maqlaysaan markana haddii aanu eegno ciyaarihii markaasi dhacay iyo kuwa la filayo inay dhacaan premier leaga waxay markaasi wada ciyaareen manchester united guuldaro saddex iyo hal ay kala kulantay brentford sidoo kale leeds ayaa iyagana bareejo laba iyo labaad la galay barnamus manchester city ayaa shan iyo hal uga badisay kooxda banley liverpool ayaa iyadana guuldaro la kulantay oo crystal palace ay la ciyaareen laba iyo hal ayaa liverpool looga badiyey chelsea ayaa iyadana guuldaro kala kulantay briton half albion saddex iyo hal chelsea ayaa looga adkaaday tottenham hosba iyo walbis ayaa iyagana ciyaaray barejo gool iyo gool ah laliigaha waxaa wada ciyaaray kiteva iyo soo kale levante barejo gool iyo gool ayay ciyaartaasi ku dhamaatay halka atletico madrid ay shan iyo laba uga adkaatay real madrid mayoka ayaa hal iyo waxba waxay uga badiyeen iyagana deportivo alves halka atletico bilbao iyo sidoo kale valreal hal iyo waxba atletico bilbao guuldarada ay la kulantay sareeda waxaa wada ciyaaray inter igleria laba iyo waxba inter ayaa ku badisay halka juventus barejo gool iyo goola la gashay kooxda atlanta waxaa sidoo kale la filayaa in markaasi la ciyaaro kulamo xiiso badan kulanka galabta hadda dhacay wuxuu ahaa astonville iyo fulham kulan udhexeeya saddex iyo hal fulham ayaa looga badiyey halka newcastle barejo gool la-aana ay hadda kula jirto arsenal waa sagaal iyo toban daqiiqa ciyaar mareyso hadda life ah laliigahana raya fulacano ayaa iyadana guuldaro kala kulantay kooxda zavilla hal iyo waxba ay ciyaartaa ku dhamaatay barcelona ayaa waxay la ciyaareen kooxda real sociedad saddex aan idhaahdee barcelona ayaa la ciyaari doonta kooxda real sociedad ciyaartan ayaa bilaaban doonta hal saac iyo barcaawo sidoo kale asuna ayaa iyadana waxa ay wajihi doontaa real batis tobanka habeenimo sareeda sula ayaa saddex iyo hal uga badisay udinese intaasina dhegeystayaal waxaa iga eg barnaamijka ciyaaraha tan intaa ka kulmayno barnaamijkan barnaamij lamid waxaa idin leeyahay sidaa in nabadgeliyo
bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqaye bulshaya khayr iyo dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
bartuwaa garoon bucadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqaye bulshaya khayr iyo dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
kuwa berila loolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada